madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo waxa uu shir guddoomiyey shirkii golaha ammaanka qaranka oo ay oo ay joogeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka madaxweynayaasha dowlad goboleedka dalka puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland iyo guddoomiyaha gobolka banaadir wasiiro taliyaasha ciidamada shirkan waa shirkii labaad ee golaha ammaanka qaranka oo madaxweynuhu shir guddoomiyo kulankan wuxuu ahaa kulan muhiimad gaara u leh ee dowladda federaalk soomaaliya oo loogu diyaargaroobayey kulanka guud ee afarta bisha disembar ka dhacaya magaalada muqdisho oo beesha caalamka iyo dowladda federaalkaba uga hadlayaan sidii soomaaliya loo maalgelin lahaa nabad sugidda iyo amnigeeda looga hadli lahaa ciidamada amisom sidii ciidamada xoogga dalka ay u beddeli lahaayeen kulanka muhiimka ah waxaa looga dooday arrimo badan kow waxaa laisku raacay in si wada jir ah dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalkaba ula dagaalamaan kooxahan argagixisada caadaystay inay shacabka bartilmaamaystaan meelna looga soo wada jeesto sidaas daraaddeed golahu waxa ay kow ansixiyeen qorshaha difaaca qaranka oo wasaaradda gaashaandhigu soo diyaarisay dowlad goboleedyada iyo dhammaan madaxda qarankana laysku wada raacay laguna ansixiyey shirkan isaga ah sidoo kale shirkan isagana waxaa aad looga hadlay habaynta qaybaha xoogga dalka sidii muxuu ahaa secretisaton wax la dhaho loo kala qaybin lahaa iyadana waa la isku raacay waa la wada ansixiyey waxa kaloo iyadana la ansixiyey guddiga isku dhafka ciidanka qaranka oo howlaha muhiimkaa qabanaya oo ka kooban dhammaan dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ayagana goobta ayaa lagu ansixiyey sidoo kale wuxuu ra-iisul wasaaruhu warbixin ka bixiyey muhiimadda uu leeyahay shirka soo socda december shirkan isaga wuxuu dhacayaa oo uu iyadoo madaxweynuhu uu shir guddoominayo shirkii kale madasha qaranka ayaa qayb ka mid ah ayuu ahaa kan oo si gaara arrimaha amniga looga hadlayey kii kale shirkii guud madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo madaxda qarankana dhowaan ayaa laga soo saari doonaa warmurtiyeed laakiin shirka maanta wuxuu ahaa golaha ammaanka qaranka oo madaxweynuhu shir guddoominayo waa mahadsantiin